galab jimcaah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeedii ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka khamiistii shalay waxaa ururka al-shabaab uu weerar ku qaaday guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay debladii falka waday iyo dad kaleoo shicib iyo askarba isugu jira ma aha markii ugu horraysay ee weerar sidan oo kale ahi uu magaalada ka dhaco bilihii lasoo dhaafay waxaa weeraro gaadmaa lagu dilay culammo diinta islaamka ah oo deegaankaasi magac ku lahaa waxaa kale oo jira weeraro uu ururku ka fuliyo goobo magaalooyinka waaweyn ka baxsan maxaa haddaba ururka weeraradan u fududeeya gobolka koonfur galbeed oo dhowaan la dhisay muxuu kala mid yahay amaba kaga duwan yahay maamul goboleedyada kale ee jira marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo la tacaalidda ururka al-shabaab qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadli doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdifataax maxamed ibraahim geesey wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed brofesor cabdiraxiim macallin yarow oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee gobolka baay wasiir geesey iyo brofesor yarow waxay labaduba ku sugan yihiin magaalada baydhabo khadka telefoonka ee magaalada nairobi waxaa isna ku jira kolonel cabdiqaadir sheekh maxamed cali timajilic oo arrimaha amniga ka faallooda waxaana hadalka ku horeynaya wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed cabdifataax geesey bismillahi raxmaan raxiim bandheer adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda maaragtay ee ila wadaagayo maratay waa idin salaamaya salaam kadib guud ahaan amniga ee dhulka maaragtay soomaaliyeed ama geyiga soomaaliyeed min curif ilaa curif ayaa maaragtay aada isaga liida waad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaar ahaan koonfur galbeed waxay ka mid tahay gobolada koonfureed ee soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeysay dhibaatooyinkii isixixigay ee kala macnaha iyo kala ujeedadii kala aragtida ahaa ee ugu dambeeyay midda hadda lagu jiro ee nimankan ee sharwadayaasha oo nabaddiidka oo al-shabaab la baxay laakiin sharwadayaal oo al-ashraar annaga aan u naqaano ay wadaan deegaanada koonfureed kuwa maaragtay dhinaca amniga runtii aada ugu liito oo nimankaas maaragtay raadkooda ama aasaartooda ay ku dambayso oo weli aysan ka bi-in ayaan maaragtay ka mid nahay kolley annagu maamul ahaana sida hadda ka warqabtaan waa urdun oo bilow oo kollow dhashay marka intaas waa muhiimada guud ahaan dee amniga maaragtay dhibaatooyinka goboladaas iyo koonfureed ay qabaan ayuu la qabaa waxayna kamid yihiin kuwa maaragtay runtii ugu daran mida kale waxaan rabaa maaragtay guud ahaan inaan dhegeystayaasha idinka maaragtay aan idinla wadaago dadka ku nool koonfur galbeed waa dad nabad jecel waa dad nabadeed waa dad xoolo dhaqata waa dad beeraley waa dad kaluumaysi waa dad dhulkooda iyo beerahooda iyo badooda ku mashquulsan laakiin dhibaato iyo nabadgelyo xumo loo soo guuriyey oo shisheeye aan deegaanka ahayn iyo kuwo aan ummadda soomaaliyeed maaragtay u dhalanin oon u diirnahayn oon u dalqanayn oon ku dad ahayn oo bahalaha ay u soo guuriyeen ay u soo koodigareeyeen waa in dhibaatada haysato iyo amni xumada haysato laakiin dadka guud ahaan waxay musamim ku yihiin ama maaragtay kubatad ku yihiin inaysan dhibaatadaas nabadgelyo xumo kusii jirin waan gartay aan u tago cabdiraxiim macallin yarow waxaad ku nooshahay magaalada baydhabo xilliyadii dambe waxaa ka dhacayey dilal qorshaysan oo shuyuukh magac ku lahaa gobolka dhowr ka mida lagu dilay iyagoo weliba ka soo baxay masaajidada haddaad tihiin shicibkii deganaa gobolka maamulka cusub waa maamulka cusub ee koonfur galbeed maxaad dareentiin dhinaca amniga markaad ka hadlaysa horta waa waa idin salaamayaa v o a waxaan salaamayaa saaxiibada khadka ku jira iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto ka hor intaanan arrintaas ka hadlin waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiro amni sugidda wax la yidhaahdo ama amniga horta amniga waa baahida labaad oo qofka bani aadamka uu qabo oo ayaa ayaa uu yahay almiju alladi atcamahu min juucin wa aamanahu min koof macnaha nolosha laga soo tago amniga ayaa ah baahida labaad oo qofka bani aadamka uu tabayo uu u baahan yahay markaan fiilino amniga iyo sugidiisana waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sugidda amniga ama sugid waa aqoon gaar ah oo la barto hena herar aqooneed oo kala sareeya halagu kala badiyo oo waxay ku xiran tahay intelligencyga dadka ama mudda markaas dadka loo xuso inay amni sugaan aragti ahaan iyo geeri ahaanna waa loo bartaa waxaa inta badan la baraa qeybaha kala duwan ciidamada military ha noqdo booliis ha noqdo firdoon ama muqaabaraat ha noqdo intaas oo oo lagu daray garsoor aasil ah oo muxuu ahay adag oo oo yeesa muxuu ahay wada shaqeyn yeesa lagu iyo aqoon oo isbe- isu bedesa weliba aqoon oo ma aha taagan aqoon isla bedeleysa wadciga iyo iyo iyo xaaladda isla bedeleysa ee la siiyo facility oo oo lagu facility gareeyo qalab gaadiid dhaqaale moral iyo dhaqan wanaag ayaa noqon karaa jihaaz ama system eexuri kara amni meel ama degmo ama gobol ama ama qaran ama qaarad haddii ilaa egno taas waxaan rabaa inaan fikir guud ka siiyo sigidda amniga nooca u yahay markaan usoo noqdo arrimaha amniga iyo xaaladda amni bay ama gobolada saddexda gobol ee bay bakool iyo iyo iyo shabeellada hoose baydhabo weli ani waxay la tahay waxaa laga xukumaa muqdisha laga xukumaa oo ciidanka meesha jooga hadday yihiin military hadday yihiin nabadgis hadday yihiin qeybaha kala duwan ee ciidamada muqdisho ayay ka tageen oo xamar ayaa ayay hoos imaan jireen maamulka hadda masuuliyiin waa maamulka organ ah oo maaragtay marka ay waxaan la wadaagnaa oo aan la qabnaa xaaladda muqdisho ayaan la qabnaa taas ayaan ayaan ayaan kala midnahay waan gartay colonel cabdiqaadir timajilic adigoo khibraddaada dhinaca ciidanka eegaya xaaladda amniga koonfur galbeed marka loo barbar dhigo gobollada kale ee soomaaliya sidee bay tahay alxamdu lilaahi rabilcaalamiin suma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salaam dabadeed walaalayaal jireedaba nabadgelyada waxaa fure u ah waxaa jira xigmad military ah ama dagaal ah oo la yidhaaho nabad ma rabtaa ha dagaal u diyaar garow taas macnaheedu waxaa waa waxaa nabad hela oo keliya ninkii dagaal u diyaar garooda dagaalna waxaa loogu diyaari garoo garoobi karaa markaas haysta ciidankii nabadgelaha sugi lahaa marka waxaa waaye koonfur galbeed waxay la mid tahay soomaaliya soomaaliya waxaa u madaxa mataqaanaa oo la yidhaha hadda dowladda dhexe waaa waxaa u ah mataqaanaa waxaa u madax xasan xasanna waxaa lagu ilaaliyaa baabuur dawla ay wadaan ciidamo ajnabiya hadda sheekh xasanna waxaa wa waa kasii hoosee sooma marka waxaa weeye nabadgelyada waxaa waay wax laga hadli kara male mana la soo qaadi karo ilaa la helo ciidan qaran iyo dawlad qaran macnaha madax qaraneed madaxda qaranka waxaa weeye waxaan u sheegayaa madaxdeena meel kastaa joogtee madaxnimadiinu waxay hadalkiisu socon karaa hadba ciidankiina adleejin intuu la egyahay marka nin walba markuu dhowr ciidad askari ciidamood oo ajnabi ah ee dhinacyada iska dhigay ma dhici kartaa inuu helo ama nabad hadduu helo oo aaw nabadgelina beri inuu nabadgeli karo hadduu nabadgelona nabadgelyo karaamale inuu heli karo calaa kulli xaal waxaan ku soo koobayaa nabadgelyada ee baydhabana waa sidaas soomaaliya oo dhan sida ay joogto hadda waa la haystaa markii laga fuqo ama la helo dad ka fujiya baa laga heli karaa baa laga laga hadli karaa nabad waan gartay anu tago wasiir geesey sidaad maqlaysay colonel timajilic wuxuu leeyahay ilaa la helo ciidan adag oo soomaaliya leedahay oo ka hortaga dhibaatooyinka ururada ama caaradka ah lama helayo nabadii rasmiga ahayd haddaynu dib ugu noqono weerarkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee lagu weeraray guriga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed weerarkaasi sidee buu u dhacay maxaa sahlay baad is leedahay horta sandheero waxaan rabaa intaanan u gudbin su-aasha hadda ay weydiisay arrinta corneelka uu sheegay ee aan rabaa horta inaan xoogaa yaroo kooban oo la fahmi karaa aan ku daro marka hore saaxiibada maaragtay corneelka iyo iyo dhegeystayaashay adiga iyo maaragtay darseerkaba mar labaad maaragtay waa idin kaga mahadcelinaya waan idin salaamayaa waa la qabaa dooda corneelka ah in la helo ciidan adag oo soomaaliyeed in ay nabad soomaaliya ka dhacayn waxaan la qabaa inta uu qaba in ka badan doodaas mid lamid ahna cid walba oo oo bartimer ah arrimaha soomaaliya ama arrimaha ammaanka danay soomaaliya ay tahay iyo cid walba kasta oo arrintaas aan bahwadaag ka lahayna doodaas wey waan u sheegaa sababtoo ah ciidanka maxay ahayde ee soomaaliyeed wuxuu sahlayaa in uu geed walba oo nimanka maaragtay sharciyaasha istaagaan inuu la istaago meel walba istaagaan uu la istaago haddii ay maxay ahayde duurka ku gurilayaan ama ay ku dabadeeyaan buraashadeed iyo caagood maxlaha dhaantaan la dhaansado haddii habeenkii maxay ahayd timir ay qaataan biyo iyo geesaska firsaan la yeelo laakiin ciidan awood kasta ha lahaado diyaarad ha wato saanji ha wato wax walba ha wato wax uu awoodi kara ma lahan in uu nabad dhaliyo guri walba iyo geed walba cid dib oo ay ishagaan inbaa maarata wax ka qaban karta cid kale oo wax ka qaban karta ma jirto doodaas waa la qabaa haddaan usoo noqdo arrintii ay weydiisay maxaa sahlo iri waxa dhacay horta arrintaas waxaan umalaynayaa saxaafadda soomaaliyeed weli inaysan fahmin xidmadda ay leedahay haddii saxaafadda gudaha iyo mid dibadda ay soomaaliya ka shaqayso in wax aan jirin la buunbuuniyo waxay u qaateen inay xidmad weyn ay leedahay oo dadku negativeka ama waxa aan wanaagsan inay u iibsanayaan arrintuna sidaas ma ahan meeshaas wax isaalay ma jiro ee waxbaad ka adkiyey ama ka adkeeyey sida aada arrinta la socotaan ciidamada nabadgelyada waxay heleen xog muhiima oo ku saabsan weerarka cadowga waatan sahatiin in la qabto daa-idii la rabay in isqarxiyo marka arrinta looma sahlina horta waa la fashiliyey markii gaarigii la qabtay oo gaarigii laga saaray magaaladii oo meel banaanka ka baxsan ciidanka ammaanka ayagoo raba inay baaraan uu qaraxa uu ka dhacay shacabkii laga dhex biriyey ay ogaadeen nimankii dhagar qabayaasha ah gaarigii eber inay adeegsadaan ayay si naflacaari ah meeshii lagu soo tuuray oo la keenay in ay isku soo tuuraan ay halkaas naftoodii ay ku halgaan ayaa ku dhacday marka waxba uma sahline waa la fajiro arrinta horta arrin sahlantay ma aan arrin fasilantay waa waan gartay aan u tago brofesor cabdiraxiim yarow magaaladaad ku nooshahay sidaan hore u xusay waxaa jiray dilal qorshaysan oo dhacay baydhabo dabcan keligeed maaha meelaha ay weeraradu ka dhacaan laakiin waa goob ay weeraradu kusoo noqnoqdaan marka hadalkaas wasiirka maxaad kaga raacsan tahay maxaad sid kaga soo horjeedaa horta waxaan wasiirka iyo ninka corneelka ah saaxiibka oo hadda hadlayba labadooda waxaan ku khilaafsanahay wax la yidhaahdo awood ayaa wax muquuninaysa oo ciidan nooc kasta uu noqdo oo la helo ayaa wax lagu muquunin karaa caalamka kama jirto mana ka jiri doonto waxa meesha yaala oo runta ah oo xaqa ah oo la rabo in laga hadlo waxay tahay wax tabasho ayaa jirta qof kastoo kaa hor yimaada qof kastoo diida wax kaa diida tabasho ayaa jirta wuxuu doona ha kaa tabto qofka ha tabto for example haddii qofka karaamadiisa jiritaankiisa diintiisa dhaqaalihiisa shaksiyadiisa dulmi haddii uu yimaado qofka bani-aadamka waxbuu tabanaa tabasho markay timaadana action ayaa imaanayo actionkaas waa sida hadda ay wax u jiraan waa waxay u baahan tahay daraasay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad fahamto xagee lagaa haystaa maxaana qaldan ayaa ayaa loo baahan yahay cadaalad iyo waxaa loo baahan yahay in la saaro ayaa loo baahan yahay oo qofka bani-aadamka uu fahmo qofka kasoo horjeeda wax uu tabanayo inuu fahmaa loo baahan yahay dhaqanka xun eena soo galay ee ah in aan wax uun qofka ku shaabanayno oo magacaan qofkula bixino al sur waxaan hubaa maalin maalmaha kamida caalamka oo maanta waxay maraysaa in dawlado yurub ay falastiin ictiraafaan ama barlamaanadooda ay falastiin ictiraafaan maalinna waxaa jirtay ay falastiin ay argagixinta ahayd si intelligence oo maskax aada u salaysa intaan ku shaqayno aan fahamno waxa jira iyo dhibaatada jirta halka ay ka jirto iyo meesha ay karti ka qurantay aan usoo noqono dhaqan sax ah oo oo oo degan oo aada u qabow oo aan muquulis ahayn oo aan qori ahayn oo aan ul ahayn oo aan mindi ahayn oo aan garaacis ahayn aan usoo noqono bool hadalka xataa midka layinka ah oo aadka u jelcan oo qofka lagula hadli karo dareenkiisana lagu taaban karo aan usoo noqono dad badan ayaa dhintay dad badan ayaa baaba-ay dal dad badanna waa la gubay wixii aan arnay oo dhan way dhaceen maalin walba waxaa laleeyahay laba qof aa la qabtay saddex aa la qabtay waa la toogtay xabsibay ku jiraan soddon sanaan ku xukunay nolosha dhan intaas kuma socon karta soomaalidaani waxay la tahay in aan wacyiga soo celino dib u soo celino aan keenno saaxada saxda ah iyo halka maskaxda runta ah iyo wanaagga uu fadhiyo inaan maskaxda kusoo celino aan darashada soo celino insha allahu tacaala waan gartay colonel cabdiqaadir sida uu cabdiraxiim yarow sheegay wadahadal ma dhex mari karaa dawladda soomaaliya ururka mucaaradka ku haya al-shabaab adduunka waxaa la ogaaday oo laysla ogolaaday waxaan suuragal ahayn maahan laakiin laynka waa in la helo laynka maxaa waay marka laynka waxaa laga bilaabaya madax nool oo rabta soomaaliya inay u marto jidkas hor martay wax ka saara waa la heli karaa midda kale markii la ogaado wax kasta markii aad ogaatid dhibaatada kuwa hortaalla yaad go-aan gaari kartaa dhibaatadan hortaalla marka waxaa waaye way badan tahay run ahaan shabaab waa shabaab waa lagu aftirtiranaya shabaab dhib bay wadaan laakiin dhib madaxduna wadaan haddaadan dhibkii jiray aadan xallin ma og tahay waxay noqonaysaa inaan waxba sheegin waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa weer u tiriyey abwaan gaariye oo uu yidhi nin wax diiday oo aan hayn wuxuu ka door bido wuxuu doonayaan jirin oo al-shabaab waddankaan ayaga haystay ilka hala galeen ama dhulka hala galeen dawlad baa dhalataa la yidhi dawladdii maxay keentay waxaa waaye haddii aadan wixii shabaab aad ku caayaysay wax cagsigeeda oo ka fiican haddaadan keenin waxba ma waxba ma adkeynin marka waxaan dootida ma jiro sabab marka waxaa weeye waxaan kusoo hadalkii uga jawaabayaa shabaab waa lala hadli karaa ama haddiido ama hayal laakiin afkii lagula hadla waa inaad garataa waxaa waaye shabaab hadda waxay ka anaagsan tahay ayada barda waa dadkaas xukundoonka bay kamid tahay sida hadda nin kastoo soomaaliya hadda meeqa soomaaliya hadda maanta aan aan soomaaliya aan madaxweyne leeyahay nin walba wuxuu rabaa madax inuu noqdo nin walba wuxuu rabaa wasiir inuu noqdo meeqa wasiir meeqa madaxweyne aan yeelaynaa marka ummad saas u wahaysan oo doonaya wasiir iyo madaxweyne inay ku noqdaan ciidan ajnabi inay keensadaan kii xooga dalka soomaaliyeed oo ahaa ciidanka afro afrikada xaqiraan waxba ma suuragelayo saas daraadeed waxaa haddii waxaan oranayaa ha lala hadlo shabaab haddii lala hadliyo lala hadlo waxay noqonaya hal aan laga helo haddii kale halku hal buu noqona horta wax kasta oo lala tilaabo kasta oo la qaado waxaa kasoo dhacaysa natiijo natiijadaas waxaa daba jirta hal laakiin waxaa waxaan ujeedaa hadda shabaab wax fiican si fiican loolama dagaalin si fiican loolama hadlin hal ma imaanay marka waayahay aan dhegaystayaasha xusuusiyo inaan weli barta kaga jirno barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka oan maanta kaga hadlayna amniga maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo shalay la weeraray guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan sheekh aadan uu ka degan yahay magaalada baydhabo taan u gudba wasiir geesey wasiir geesey labada marti ee barnaamijka kugula jiraa labadoodu waxay soo jeedinayaan in dagaalkii ka dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab ee mucaaradka inuu daba dheeraaday sidana aan weligeed lagu sii jiri karin marka ma la gaadhay xilli wadahadal lala galo ururkaas oo loo lala fadhiisto la yidhahdo maxaad doonaysaa maxaadan doonayn horta waxaa u malaynayaa nimanka martida nugulaha barnaamijka bartatoorka iyo korneelka dad soomaaliya maaragtay axwaasheeda aada uga warqabin inay yihiin khaasatan bartatoorka baydhabana inuu joogo maaragtay sheegayo iyo hadda axwaasha maaragtay uu ku hadlaayo soomaaliya meel kasta qof soomaali ah ka joogo oo haddana maxay ahayde ilaa heerkaas yacni aqoon-yahan ah oo bartasoor ah maanta inuu ka hadlaayo falastiin maray loo aqoonsanaa dad argixisa maanta waa lala fadhiistay maraykanka maalin buu shabaabka la fadhiisan doonaa war haddii nimankan ay taargadkooda ay yihiin madaxda wasiir madaxweyne dawlad mid dhexe ajnabi ay yihiin hortadka culamada ah masaajida dhexdooda ay ku dilaayeen mawalahadal bay rabaan horta weydii brofesorka anigu waxaa islahaa markii uu lahaa brofesorka waxaa u baahan yihiin dadkan xoog keliya ma ahan waxay u baahan yihiin markii marsiinaya waxaa waxaa islahaa wuxuu dhihi doonaa waxay u baahan yihiin dadka in ay ku dhawaadaan dawladda hayadaha nabadgelyada booliiska nabad sugidda milatariga wasiirada madaxweynaha inay hayadaha nabadgelyada ku dhawaadaan oo aada kalaws ugu noqdaan si ay wada shaqeyn buuxday ula yeeshaan runtii shacabka maanta laba qofood oo masaakiin ah haddii uu reebaydhabada uu garanayo brofesorka oo gaarigooda wato oo meesha madaxtooyada aan u socon ka imaanin hay-ad meesha ku dhigelgelayo ayaa labadooda maanta dhaawacooda garaab u yahay gaarigooda uu burburay maxay galabteen marka in isweydiye u baahan tahay maxay qof masaajid ku jiro oo tukanayaa la dilay oo sujuudsan muxuu galabsaday arrintu ma joogto shalay argixisa la dhahay badi waa la wanaajinaa ma joogto arrintu waxay joogtaa waa laba qodob in la helo ciidan soomaaliyeed oo daacad u ah dalka iyo dadka oo xoog soomaaliyeed oo runtii wax la taaban kara qabto in la helo ku dhawaansho shacabka dawladda hay-adaha ammaanka ah oo cadaalad iyo wanaagga waxa profesoorka uu ka hadlaayay loo sameeyo marka ma ninkaan qarxayo ma ninkaan gaaridii maanta qarxay waror berita meesha gaarida uu ku qarxay dhulkii waa go-ay hal bir kama taalo dadka cadcad bay u go-aan gaarida hadii suuqa lagu dhex qarxiyo warkanka waanka soo dhigay maxay ahayd tarmiidka barafka oo ka hayo gabadha maskiinta usoo dhiibay maxaa hataa la daraa lagu sameeya umalaynaysaa naaftiisa intay joogtaa ka shabaabka ilmihiisa intay joogaan diiniisii lama digin naaftiisii lagama ayrin ilmihiisa lagama qaadin duurkuu balaayo kusoo rogaya waa nin la rogay oo caqli shaydaan oo kuwa gudaha ah oo soomaali ah oo deegaankan ama badan oo ina la baabiyo rabo iyo kuwa ajnabi ah oo maxay ahaye dalka soomaaliya dhibaatadiisa usoo duulay oo shakaysta ah fariin ay usoo dhiibeen buu ku shaqaynaya ee qof dulmi la koobay ma aha qof cadaalad darro la koobay ma aha midda kale wasaaasha iyo markaan u imaado ma la gaaro xilliga lala hadlinaa war mar walba dawladda soomaaliya iyo howlaha nabadgelyada iyo maamulada dowlad goboleedyada iyo meel walba oo bini aadan joogo waa loogu baasaa in lala hadlo ilmaha yaryar oo la qalday maskaxda laga qalday in ay yimaadiin oo waxbarasho la geliyo oo maxay ahaydoo farsamo gacneedyo la baro oo nolosheedii hongooda laga shaqeeyo oo beertiisii iyo dadkiisii iyo gurigiisii loo soo celiyo ay ummaddu ka fikiraysa meelow dadku inay intaas fahmaanaa la rabaa laakiin dadkan oo mastermindedka oo maskaxda hadaysay ah oo dadkan combyuterka ku shubaysay oo dadkan kharibaysay oo dadkan raadinay dad hadal dhacsan waayo dad hadal jooga ma ahan waayahay wasiir gesay i think fikraddaada si fiican baan ayaan u fahmay haddaan u tago kolonel cabdiqaadir timajile sida muuqata in wadahadal uu dhex maro dowladda soomaaliya iyo ururka mucaaradka iyo al-shabaab mid xilli dhow imanaya uma muuqdo dhinaca kale markaynu eegno militariga iyo sirdoonku waa labo arrimood oo iskaba marka awoodda ciidanka sirdoonka soomaaliya gaar ahaanka koonfur galbeed maxaad ku qiimeyn lahayd wallahi inkastoo haddaan aanan joogin meeshaas laakiin qiimeyn waxaan ka qaadanayaa midda guud oo qaranka marka aragtid yaad waxaad garanaysaa maamul goboleedkii soomaali ugu dameeyey intuu jiro marka waa kiyaasi karta waxaan odhan karaa markii aan ka tixraaco soomaaliya arrimaheeda ama ha noqoto dawladda dhexe umada federaalka ama ha noqoto maamul goboleedyada mataqaana marka waxooda dhan waa aada bay uhooseeyaan hooseyntaas marka waxaa waaye waxaa looga bixi karaa oo keliya wax kasta waxay ku xiran yihiin wax kasta albaabka laga soo galo oo wax kasta waxaa waaye qofka madaxda meeshaas u ah siduu isub mataqaanaa ugu talagalo oo uu mataqaana go-aan oo gaaro waxaas inuu ka meel gaaro laakiin rawaayadda soomaaliya ka socota intay socoto wax laga gaari karaan ba jirin sababtoo ah sirdoon wuxuu ubaahan yahay qalab u ubaahan yahay dhaqaaluu ubaahan yahay cilmibuu ubaahan yahay meela ku dhaqdhaqaaqinu ubaahan yahay nidaamyaal badan buu u badan yahay marka anigu ayadoo ay dawladii dhexe iyo maamul goboleedii kale ay saas yihiin waxaan odhanayaa midda koonfur galbeed maantay waa zero waxayna zero ku noqonaysaa hadda waan garanaysa intayba ayada jirta waan garan waan garan karnaa midda kale waxaan garan karnaa wixiiba mataqaanaa waa garan karnaa hadda laba laba laba laba maalmood baa isku haystay waxay dhisantaha waa waan garan karnaa goormabaa dhisayaabo hadda hadda kabacdi inay timaado ma ogiya hadda uma jeedo mana qiyaasi mana qiyaas ahaan uguma jeedo maamul sirdoon fiican oo wax ka keeni kara dawladda iyo mataqaana ciidan isla markiiba tilaaba tilaabadii doona qaadi kara uma jeedo waan gartay lakin waxaa jooga ciidan ka yimaado ma ogiya haddaan su-aalta ka jawaabo taasaan uga jira laakiin colonel colonel haddaan kusii weydiiyo waxaa jooga ciidan ajnabiya kuwii amisom gaar ahaan etoobiya waa wadan markaad fiirso wadankiisa macnaha etoobiya gudaheeda ayna falalkan oo kale ka dhicin waxay leeyihiin awooddii sirdoon kama caawin karaan ciidanka soomaalida jooga koonfur galbeed soomaaliya jawaabtu waa maya waayo dooni mayaan aniguba kama caawiyeen ciidan ajnabi inuu dankiisa ka sugo dantaydaan ka wadna ciidanka etoobiya danbuu yimid meesha kenya danbay u timid jabuuti danbay u timid uganda dhinac u timid ruanda burundi dhinac danbay u timid dantooda kulligay wada haysteen tii soomaalida aaw dhibaatada ugu weyn waxaa waa adka taagan hadda war nin walba dantuu dantuu watay dawlad kasta ciidan kasta wuxuu fulinayaa siyaasadda dawladiisa ciidan kastana dawladii siyaasadiisa waa haystaa dawladii soomaaliyeed ciidankeedii iyo madaxdeeda aaway danteediina aaway waan gartay saas daraadeed waxaa waaye jawaabtu waxaa waaye nin kuu fulan ma jiro ethoobiyan ku fulin nin kalaan ku fulinaya haddaadan fulin sheikh ama ha noqoto shariifka beesha madaxda ka ah ama ha noqoto xasan xamar fadhiya wallaahi haddaydan ciidan suudin maalintan kuwa laftiga askuba ama hadday ama ama iyo ka baxay meesha waan gartay ansiyo wasiir geesay maxaad ka odhan lahayd hadalka colneelka runtii korneelka markii dhinaca ciidamada loo fiiriyo wax badan buu xoogyaal ka yahay aada buuna maaragtay dee u asiibay waa run annagu waxaan nahay new baby ama qolo kollow dhalatay oo aada u ordunana oo cusub baynu nahay sirdoonka anaguna aada uma xoog badno sida kan maxay ahayd la barbardhigi karo meelo kale oo adduunyada kamid a ama meelo kale oo gobollo muhiim oo hadda horey u horumaray kamida nalama barbardhigi kara waa runtiis laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo sirdoonka midka xoolaha lagu bixiyo oo professionalka waxaa ka muhiimsan dadka voluntarieska ama dadka sida mutadawacnimada ah xogta usoo gaarsiyo hay-adaha ammaanka ayuu kalsooni ku qabo ayaa ka muhiimsan waana maanta midda sahashay in la helo maxay ahayde mid kamida dhagarqabayaashii fakaday dhinaca kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhegeystayaasha iyo saaxiibkay korneelkaba in xog aan helnay darteed aan ku howlgalnay gaarigii qarxilahaan aan u qabanay kahor intuusan qarxin taasoo ka macno ah ama maaragtay runtii u dhiganta oo lagu macnayn karo in sirdoonkaanagu maaragtay bilaaw fiican uu joogo dhinaca kale waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay mid aada uga qaldan baa jirto soomaalida cufdad bay maaragtay ama ethoobiyaada ama ajaanibtu ka qabaan laakiin annagu haddii aan isku filannahay maaragtay ajaanib lama keeni lahayn wuxuu kaloo moog yahay annagu dowladda ethoobiya oo sector tree ah commanderkeeda iyo ciidamadeedaba waxay very committed ku yihiin ama waxay aada iyo aad ay musamim ugu yihiin in ummadan soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan ee ciidamadooda ay joogaan ay caawiyaan waana maaragtay isha keliya oo aan xogta dhabta ah aan maaragtay wadaagno haddii ay ahaan lahayd sirdoon haddii ay ahaan lahayd howlgal burburin cadow haddii ay ahaan lahayd tababar ciidamada yar haddaba ay u wadaan haddii ay ahaan lahayd gacansiin dhan walbo oo horumarineed runtii aada baan ugu ammaanaynaa runtii sector commanderka iyo sectorkan sector tria amisom ethoobia aada iyo aad baan ugu ammaanaynaa sandheer haddaan ugu dambeyntii ku daro waxaan rabaa inaan maaragtay aan ugu baaqo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maamulada iyo nidaamka ka jira meelaha ay ku nool yihiinna ay ku gacan siiyaan sidii nabadgelyada ama nabadda wax looga qaban kara lahaa taas oo macnaheedu uu noqon doonto in si wada jir ah ama mas-uuliyad wadareed ay u dareemaan hay-adaha dowladda kuwa ammaanka iyo shacabka iskaashiga haddii xogta oo laisdhaafsay ahaan lahayd iyo haddii maxay ahaan lahayd cadowga in sidii la isaga qaban lahaa la isaga kaashado ugu dambeyntii runtii saas ayaan maaragtay aan ugu baaqi lahaa guud ahaan dadka midda kale waxaan rabaa haddii aan la dowladda federaaliga ee maaragtay dowladda dhexe ee soomaaliya haddii ay ahaan lahayd beesha caalamka haddii ay ahaan lahayd cid wal cid walba oo danaynaysa dhibaatadan dalkan maaragtay lamagalayga noqday ee dhibaatadiisa fogaatay sidii loo badbaadin lahaa danaynayso waxaan ugu baaqi lahaa iyagana intaas qaybaha kala duwan aan sheegay inay isu taagaan sidii ay maaragtay gacan uga keeni lahaayeen maamulkan urdunka ee koonfur galbeed soomaaliya sidii cadowga alqaacidada ah ee al-sharaarka ah ay uga gacansiin lahayn sidii loo burburin lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa maamulkeedaba aada ayaa adiga sandheere iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada ardada wadaagaynayba aan idinkugu mahad celinayaa
waayahay profesor cabdiraxiim waxaad ku dari lahayd waxaan rabaa inaan ku daro haddii caqliga shaqeeyo masalan labada jihaas ama labada system ee hadda iska soo horjeeda markaan fiirino runtii waxaa laga hadlaa waxa la yidhahdo human resource dadka qofka bani aadamka ah qofka shaqaynaya ama ciidan ha noqdo ama shaqaale kale ha noqdo ama mas-uul ha noqdo qofka shaqaynaya tayada qofka ayaa ayaa ayaa waxay u tahay gogol dhig ay u tahay sida loo kala awood badnaan karo waxaa muuqata cabdifataax waa wasiir amni muxuu ahay oo hadda koonfur galbeeda waa urdun hadda la unkay weli hilalkii iyo qaabkii iyo xataa lama ay wareegin oo arrimahoodii waxay ku xiran yihiin muqdishoay ku xiran yihiin technologically qalab meesha ay koonfur galbeed hadda ay ka bilowdo ayay ku xirnaan doontaa amniga iyo waxa la leeyahay soo celintiisa ayay ku xirnaan doontaa technology ahaan ideology ahaan meesha ay ay ay qabsadaan human resourcega waxaan arkaa oo aada cajiib u ah oo yaa badan nin kastoo oo ciidan ah waxa uu noqonaa nin balwad leh waa nin sigaar cabo waa nin jaacuna waa nin balwado kale leh waa nin bac ku wata muuqaalkiisa markaad aragto inaga ciidamada hadda dadka oo hadda ciidanka markaan aragno ma arkaysid nin ciidan ah oo aad isleedahay ku farxi kartid muuqaalkiisa nin bac wato kabaha u furan yihiin shaatii galusa ilkaha iyo madoobaaday iyo iyo iyo iyo timihiisa markaa fiiriso labiskiisa markaa markuu kusoo ag istaago aad aad aada u dhibsanaysid xataa riixada iyo waxa korkiisa kasoo ga-ayo labaatan afar saac baabuur gadaal ka saaranoo sbiid ku socda aan caadi ahayn hawshii dhanba ciidanka haddii ay qaabkaas lagu fiiqo oo oo ammaanku u furan yahay aniga waxay la tahay haddii koonfur galbeed ay halkaas ka bartiireyso lagu qofkii lagu program gareeyo in la yidhaahdo war ninkii oo noocaasa oo sidaas u labisan oo aan balwad lahayn oo aan ahayn noocaas ahayn waa nin shabaabay soo qabo oo oo oo garaac oo indhaha ka xir oo gaarigi saar oo tortar garay haddii ay sidaas noqoto tan waddanka halis ayuu sii geli doonaa oo khatar kale ayaan sii gelayna koonfur galbeed already mar hore ay ay ay ay ay dhimatay waxaan ka baqaa in haddii qaabkaasi dadka hadda mas-uuliyadoodii iyo wahoodii qaaday ay noocyadaas usii fakeraan oo sidaas meeshaas ay ka karaaraan waxay noqon doontaa meesha ugu liidata waqooyi galbeed oo aragnaa ilaa i xad puntland sidaas oo kale gobolada dhexe already sibaad moodaa inay isu abaabuleen oo wax u diyaarsadeen dhibaatooyinka yaalo gudahan ma yaalaan marka waxaan rajeynaa in maskaxda inta la furo wax badan aada loo fakero la fiiriyo hareeraha la fiiriyo marka la garto dhibta jirta iyo meesha ay ka jirto dadkana in lala hadlo oo la sheekaysto oo la isfahmo wax dhibaato ay leedahay male ninkii maanta dada magaalada muqdisho jooga oo laleeyahay ninkan shabaab uu kasoo goostay sarkaal waaye darajaa loo dhiibay wuu shaqaynaa maalmaha kabacdi oo gaari bukayasle ayuu kudhex jiraa waaba nin sarkaala waaba nin shaqe qofkaan baa beri aad sidaas dhihi doonsid maxaa kuu diidaya maanta inaad raadiso in waxa uu doonistiisa aada ogaato taas aqli ma noqonayso arrinta usoo noqon waan gartay colonel timajilic qaraxyaa ka dhaca magaalada muqdisho si lamida sida baydhabada aan maanta ka sheekeynayno intaasoo qarax baa dhacay ta keliya ilaa iyo hadda saraakiil amaba dad muuqda loo soo qabtay waa tii ka dhacday hotelka s y l maalin ka hor markii uman lahaa madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan waxaa la sheegay in dadku turkiya ay sii joogeen hotelka maalintuu qaraxu ka dhacay inkastona waxba ku noqon soomaalida turkiga isugu jira iyo markii ay soomaali keliyaed wax baadhayso bal waxaad ii kala sheegtaa maxaa kan s y l loogu guulaystay in dad loo soo qabto kuwii horena loogu soo qaban waayey adigoo arrimahan xusi ka karaar qaadanaya waayo waxa weeye soomaalidu waxay tidhahaa hunu hununa hadal ma ahan inbiriirsino wax arag ma ahan dhab ahaan intaasaan joognay hawaaj kuma jiri karno ma dhici kartaa intaas oo ciidan baa jooga intaas oo mataqaanaa ajnabi baa jooga maalin walba waxaa dhaca laga sidiisaba dembigu lab waayo in laga hortago intuusa dhicin la ogaado taasoo imaanaysa haddii mukhaabaraad fiican wardoon dad isku xiran dad oo arrinta u dhisa markay jiraan waa laga hortagi karaa haddii laga hortagi waayo waa laga daba tagaa oo dad badan oo dad mawjada ciidan oo mawjada oo dambi baarayaal oo oo wax cuuraana oo wax noocaas ay baxdo haddii marka dawladda ay ka hortegi weydo kana daba tegi weydo adeerow dawlad aniga uma jeedee kursigaan iska digayno shabaab ha u dhiibay meesha dhab ahaansa
waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idinku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijka adaa mudan adaa mudan maasin
aad baad idinkuna u mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadalnay amniga maamul goboleedka koonfur galbeed kadib weerar maalintii shalay had lagu qaaday guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan shaqaadan ka degan yahay magaalada baydhabo intaynu barnaamij kan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxasanid maxamed cabdi sanqeere ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington